bismi illahi raxmaan raxiim qaala almu'alifuun cilmu lbayaan albayaanu cilmun yubxahu fiihi can altashbiih waalmajaaz waalkinaaya culuumta balaaqadee saddexda ah cilmiga labaad waa cilmu lbayaan waxay yidhahdeen cilmulbayaan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood altashbiih waalmajaaz waalkinaaya saddexdaas qaybaduu ka kooban yahay qaala atashbiihu wuxuuna ku saabsan yahay cilmulbayaan saa muqadimaadka ku soo marnay waxaa muqadimaadkan ku soo marnay cilmulbayaan wuxuu anfacaa ama wuxuu saacidaa ama wuxuu ka badbaadiyaa mxuued wuxuu ka badbaadinaya altacqiid almacnawi marka bayaanka wuxuu ku saabsan yahay macnayaasha gudashadooda sida macnayaasha halka macne ta'diyatu lmacna alwaaxid bituruqin mukhtalifa hal macne oo lagu gudanayo bituruqin mukhtalifa duruqdaas waxay kala duwan tahay an xagga wuduuxa mid waadixa mid ka sii waadixsan ayuu cilmiga bayaan ku saabsan yahay saddexaas qaybadoona ka kooban yahay altashbiih altashbiihu ilxaaqu amrin biamr fii wasfin biadaatin liqarad qismiga koowaad oo cilmibaabka ka kooban yahay waa altashbiih tashbiiha waxaa la yidhaahdaa yidhaahdeen ilxaaqu amrin biamr waa in la haleeshiyo arin biamrin arin kale ilxaaqu amrin biamr fii wasfin sifo mucayana shaygaana waxaa la haleeshiyey shaygan wuxuuna ka haleelay sifa hiblaayo biadaatin ayadoo loo isticmaalayo adaad mucayana adawaad buu leeyahy liqaradin ujeedo ujeedooyinkamida aqhraad buu leeyahy marka tashbiihu waa arin arin la haleeshiiyey lagana haleeshiyey wasfi sifay isla wadaagaan wuxuuna leeyahay adawaad wuxuuna leeyahay ujeedooyin qaala walamru alwal yusamaa almushabbah ilxaaqu amrin bimr ilxaaqu amrin biamr marka laba arrimood laba shay oo lashaleeshiinayo kan hore marka waxaa lagu magacaabaa almushabbah waathaani almushabbahu bihi waa kii wax loo ekeysiinayo almushabahu bihi waa kii loo ekaanayey oo wax lagu shabahay waa midkii wax lagu shabahay waalwasfu wajhu shabah arin arin la haleeshiiyey marka arin labada arrimood kan hore oo maaragtay midka wax la haleeshiinaya waa mushabah meesha la haleelayana waa mushabahun bih fii wasfin sifo ka dhexaysa labada arrimood labada arrimoodoo la ishaleeshinayo sifo ka dhexaysa sifada waxaa lagu magacaabaa wajhu shabah marka wajhu shabah waxaa loola jeedaa sifadii labada arrimood ka dhexaysay walaadaatu alkaafu aw naxwuha aladaatuna waa alkaafi wixii la mid ah alcilmu kannuuri fi lhidaaya alcilmu kannuuri fi lhidaaya faalcilmu mushabbah almru alwal waa alcilm wa almushabbah wannuuru mushabbahun bih waxaa lagu shabahay nuurka maxsuuska ah oo indhaha looga jeedo cilmigu marka waa shay macnawiya waxaa lagu shabahay nuurkii maxsuuska ahaa oo indhuhu ay u baahnaayeen wax lagu arkaayo marka labada arrimood midna waa alcilm midna waa annuur alcilmu waa mushabbah annuuru waa almushabbahu bi waa kii maaragtay wax la haleeshiinaayo waa kii la haleelaayo waalhidaayatu wajhu shabah maxaa ka dhexeeya marka cilmiga oo arrin macnawiya iyo annuur maxsuuska oo indhaha looga jeedo wax lagu arko waxaa ka dhexeeya alhidaaya oo sida iftiinka wax loogu arko oo waddada lagu maarata loogu fahmo oo waxay khatartaa lagu arko waxay laga leexanayo meeshii la marayo saasoo kaleeto cilmiguna waa cilmiguna waa sidaasoo kale waalkaafu adaatu tashbiih kannuuri alkaafu adaatu tashbiih marka afarta arrimood waa kuwaasa almushabah waalmushabahu bih adaatu shabah oo alkaafa wajhu shabah oo ah alhidaaya marka arkaantiisu waa afartaas wayatacallaqu biاltashbiihi ثalaaثaة mabaaxih alأwal fi arkaani wاlثaani fi aqsaami wاlثaaliثu fi اlgaradi minhu almabxaث اlأwal fi arkaani الtashbiih tashbiiha arkaantu ka kooban yahay arkaanu الtashbiihi arbaca almushabah wاlmushabahu bih waa labadii طaraf waa labadii arrimood ilxaaqu amrin bamr marka labada arrimood midna waa mushabah midna waa mushabahu bih waa laba rukni wayusama yaani waxaa lagu magacaabaa طarafay الtashbiih waa kii koowaad waa laba arrimood waa wajhu shabah arrinka saddexaad alrukn الثaaliث wajhu shabah wasfiga labada arrimood ka dhexeeya oo jamcinaayo waladaa alrukn alraabic waa adaatu tashbiih wa wajhu shabahi huwa wasfu lkhaas wajhu shabah waxaa layidhahdaa waa sifada mucayanka oo gaarka ah alladii qusida loo qasday ishtiraaku طarafayni fiih labada طaraf inay isla wadaagaan isla wadaagaan labada طaraf almushabah wاlmushabahu bih waxay isla wadaagaan sifo iyo arin sheegaasi markay isla wadaagaanoo gaarka waxaa lagu magacaabaa wajhu shabah kalhidaayati fi اlcilmi wاnnuur alcilmu wاnnuur waa labadii طaraf mihaalkii hore alcilmu waa طaraf annuur waa طaraf الثaani almushabah wاlmushabahu bihi wajhu shabah waxaa la yidhaahdaa hidaayada mid walba ka xasilaysa cilmiga waxaa laga helaa hidaaya la mid ah hidaayada laga helo iftiinka oo kale sida iftiinka loogu baahan yahay wax looga faa'iidaysto sidaasoo kaleeto kana la mid yahay marka wajhu shabah kaasaa la yidhahdaa hidaayada maalan wa adaatu الtashbiih hiya allafdu aladii yadulu cala macna almushaabaha almushaabahatu lafdiga tusiya waxaa la yidhahdaa aladaa kalkaafi wakana wamaa fii macnaahuma sida mili oo kale waxaa dhihi kartaa alcilmu mil اnnuur waa isku mid alcilmu mil اnnuuri fi اlhidaaya wاlkaafu yaliha almushabahu bih adaad adaada ah alkaaf waxaa ku xiga almushabahu bih alcilmu kannuuri alcilmu waa mushabah annuur waa mushabahun bih alkaafu mar walba waxay gashaa almushabahu bih zaydun kalsadi zayd waa mushabah alasad mushabahun bih alkaafu marka mar walba waxay gashaa almushabahu bih bikhilaafi kan fayaliiha almushabah kaana waxaa ku xiga ayada almushabah oo ah kan hore waxaa kaana alcilma nuurun fi lhidaaya kaana alcilma nuurun fi lhidaaya kaana zayda asadun fi shajaaca naxw kaana thuraya raaxatun tashburu اdduja litandura taala allaylu am qad tacarada kaana thuraya athuraya waa xidiga waa xidigaha ururka la yidhaahdo xidigahaasi ururka la yidhaahdo raaxatun waxayba u eg tahayba calaacal tashburu اdduja shibriyeynaysa taakeynaysa taako adduja macni mugdiga iyo habeenkii habeenkii habeenkii taakaynaysaa taako laba taaka muu leegyahay saddex taaka muu leegyahay macna waxaa u malaysaa xidigihii ururka ahaa inay habeenka ay taakeynayaan yani qadarayaan wax macnay habeenkii qadaraya oo kale intee la egyahay litandura si u fiiriso taala alleylu habeenkii ma dheeraaday am qad tacarada tacarada saas ma idinku wada qoran tahay maahir cardiyaa loola jeedaa mise waa ballaaran yahay ma dheer yahay taala leylu habeenkii ma dheeraaday am tacarada mise wuu ballaartay ma dheer yahay mise waa ballaaran yahay dherarkiisu intee laegyahay ballaarkiisu intee leegyahay ballaciisu intee laegyahay dherarkiisu intuu leegyahay macna marka wuxuu ka dhigay sidii qof calaa cashiis oo kale oo wax cabiraaya oo dhahaya intaana intaasoo taakuu laegyahay dherarkana intaasoo taakuu ka yahay ballacana intaasoo taakuu ka yahay marka waa sida calaacal oo kale athuraya waxay la mid tahay calaacal calaacashaas wax lagu taakeenaayo marka athuraya waa mushabbah araaxatun waa mushabbahun bih waxay wajhu shabaha waxaa weeye wax cabiritaanka sida calaacasha wax loogu cabiro wax loogu taakeeyo laba taakuu leegyahay saddex taakuu leegyahay sidaasoo kaleeta ayaduna u eg tahay oo la mid tahay alaadaatu waa kaan waxaana ku xigsaday almushabbah oo ah athuraya wax cabbiritaankana waxaa asal u leh calaacasha shibriga waxaa calaacasha u leh waxaa asal u leh calaacasha marka waxaa laga dhigay xidigihii sidii inay calaacal wax cabirayo oo kale ay tahay wakaana tufiidu tashbiiha ida kaana khabaruha jaamida haddii khabarkii uu yahay jaamid sida kaana huraya raaxa mushtaq maaha washak ida kaana khabaruha mushtaqa haddii uu yahay khabarkeedu mushtaqna waxay u egtahay saas yani waa dan shak naxw kaannaka faahim qofaa waxaa ku leedahay kaannaka faahim macnii waxaa ula jeedaa waxaa u eg tahay waxaa lagu maleeyaa sidii qof wax fahmay oo kale kaannaka faahim kaannaka qaa'im waxay dhahaen marka haddii mushtaq uu yahay waxay faa'iideynaysaa shak waxaa u ekaatayba ama waxaa lagu moodaa sidii qof taagan waxaa lagu moodaa sida qof wax fahmay maxooyinta qaaraa saas yidhi laakiin waxay u badan yihiin inay mar walba tashbiih ay faa'iideynayso ama mushtaq ha ahaato khabarkeeda ama mushtaq yuusan ahaan kaana waxay faa'iidaysaa tashbiih maxooyinta qaarna saana u kala qaada waxay yidhahdaan kaana tashbiih waxay faa'iidaysaa haddii khabarkeeda jaamid uu yahay haddii khabarkeeda uusan jaamid ahaynna waxay faa'iidaysaa shaki waxaa laguu maleeyaa adoo layidhi oo kale waxay u eg tahay waxaa la mooday kaannaka faahim qaala waqad yudkaru ficlun yunbi'u can الtashbiih waxaa dhici karta in la keeno ficil tashbiiha sheegaayo naxwu qowlihi tacaala idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura xaasiba ficilka isagaaba tusinayo ama maarata ma tusinayo laakiin wuu ku dareensiinayo wuxuu ku dareensiinayo waxaa u malaynaysaa macnii waxay kula ekaanaysaa oo kale lu'lu'a manhuura marka yumbi laakiin looma dejin asal ahaan oo la dhaha xaasiba wuxuu ku shabahay lama dhahayo laakiin waa laga fahmi karaa waxay u egtahay sidaas iyo sidaas ayadoo la yidhi oo kale idaa xudifat adaatu tashbiihi wa wajhu sumiya tashbiihan baliiqa arkaanu tashbiih alarbaca haddii laga xadfo adaada iyo wejiga haddii laga xadfo tashbiihaas waxay ku magacaabaan atashbiih albaliiq zaydun ka asad fi shajaaca waxaa uma xadfana marka waxaa la sheegay labadii طaraf alأdaa wajه الshabah haddii laakiin la xadfo aladaa wajه الshabah zaydun asad waxay ku magacaabaan tashbiihun baliiq naxwa jacalna اleyla libaasa ay ka libaasi fi الsitr alleylu ka libaasin fi الsitr waxaa la xadfay alwajh wاladaa alleylu libaas wajacalna alleyla libaasa tashbiihun baliiqi ku magacaabaan wallah aclam